bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha agosto sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa isi sii taraya tirada dhimasho ee ka dhalatay weerarkii ismiidaamintahay maalintii shalay ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoo haatan dhimashada ay sii cagacagaynayso shan iyo labaatan ruux halka dhaawacyada inta ay ka badan yihiin waxaana jira sidoo kale dhaawacyo ka tirsan dadkii ku waxyeeloobay magaalada kismaayo qaraxii ka dhacay oo loo soo qaaday dhanka iyo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya isbitaalada magaalada kismaayo ayaa lasoo sheegaya haatan inay yaalaan dad laga dayrinaya xaaladooda caafimaad kuwaasoo ay dhakhaatiirtu la tacaalayaan halka kuwa ugu darana loo soo diray dhanka iyo magaalada muqdisho waxaana sidoo kale soconaya dadaallo ku aadan sidii baaritaan loogu sameyn lahaa weerarka ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada kismaayo maamulka jubbaland ee u hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay inay baaritaano ku sameyn doonaan arrintaas sidii kalena ay adkay doonaan xaaladda amni ee magaalada kismaayo gaar ahaan goobaha ciidamada tababarada ay kaga soconayaan waxaana sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland cabduqaadir lugadheere uu tilmaamay in wax waliba ka dhaco fal amni daraa ay ciidamadooda mas-uul ka noqon doonaan haatani wixii ka dambeeya lana xoojin doona dadaalada amniga lagu doonayo in lagu soo celiyo waxauna sidoo kale carabaabay lugadheere inuu yahay inay tahay jubbaland meelaha ugu amniga badan ee ka jirta soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka ismiidaamintaha ee wuxuushnimo ee lagu qaaday xeerada tababarka uu kaga soconaya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee iskudhafka ahaa ee laga soo aruuriyay qeybaha kala duwan ee deegaanada jubbooyinka kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay tababar halka uu kaga soconayay waxaana xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay xafiiskiisa lagu sheegay in baaritaano lagu samayn doono sababihii sahlay weerarka ismiidaaminta ee xeeradaasi lagu qaaday guddina loo xilsaari doono arrintaasi warka qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in marnaba aysan xagaldaaci doonin dadaalada siyaasadeed ee ay wada dowladda soomaaliya weeraro ka dhaca gudaha dalka soomaaliya oo ay geystaan kooxaha nabaddiidka ee kasoo horjeeda dowladda soomaaliya taasina waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay tahay mid sii dhiiragelinayso dowladda uu hogaaminayo iyo dadaalada ay doonayso inay ka gaarto dalka soomaaliya labada kun lix iyo tobankana waxa uu sheegay inay gey doonaan isbeddel waddankan warkan qoraalka ee xafiiska madaxweynaha soomaaliya ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in tacsiyo loogu dirayo dadkii ku waxyeeloobay weerarka halka kuwa bukaanada ahna uu u rajeeyay madaxweynaha soomaaliya in caafimaad ay helaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan cadaalad darro la tilmaamay inuu u sameynayo dadka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi hoos yimaado xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo kulan ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxay kaga hadleen falal cadaalad darro ah oo ku kacay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ay tilmaameen in si isku mid aan ugu qaybin ergooyinka soo xulaya xibnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoona ay tilmaameen deegaano ka mid ah kuwa ay ka degaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya uu ka arrimiyo ay cadaalad darro haatan tabanayaan xubnaha xildhibaanada isu yimid ayaa go'aanadii ka soo baxay waxaa warbaahinta u akhriyay axmed ibi aadan oo ka mid a xubnaha baarlamaanka soomaaliya
niman ah oo dega saddex degmo oo gobolka bakool ka mid ah shariif xasan oon dhowr jeer wada fadhiisannay oo aannu taladeedii isu keeni weynay waxaan halkan ka caddaynaynaa haddii uunan nagala tashinnin natiijo kasta oo ka soo baxda ma aqbali doono ma aqbali doono xeel walba oonu u adeegsanayno oo aanu ku diidayna kaga hor imaanaynana waanu isticmaalayna halkan waxaan ka caddaynaynaa haddii uu talada aanu isku darsan weyno oo guud ahaan si wada jira aanu waxu dhisan weyno in aanaan ka mid noqon doonin maamulka koonfur galbeed oonu ka goosanay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dowladda kenya ayaa lagu eedeynayaa dhallinyaro lagu dilay gudaha waddankaasi kenya gaar ahaan magaalada nairobi waana saddex dhallinyaro soomaaliya oo meydadkooda laga helay webi mara gudaha magaalada nairobi wararka waxay intaa ku darayaan in baaritaano la sameeyey la ogaaday in dhallinyaro aad u fara badan haatan ay ka maqan yihiin gudaha waddankaasi kenya kuwaas oo ciidamada ammaanka kal hore ay ka qabteen gudaha magaalada nairobi iyo qeybo kaloo ka mid a waddankaasi xildhibaan ka mid a baarlamaanka waddanka kenya oo laga soo doorto gobolka waqooyi bari laguna magacaabo xildhibaan cabduqaadir ayaa ku eedeeyey dowladda kenya ku-takrifalka iyo sidoo kale arrimahan ka dhanka xuquuqul aadanaha ee kula kacayso bulshada kale ee ku dhaqan gudaha waddanka nairobi waxauna sidoo kale sheegay inay jiraan dad aad u fara badan oo lagu hayo xeryo militari oo ku yaala gudaha waddankaasi kenya taasoo kal hore uu kala hadlay wasaaradaha ay qusayso arrimahaasi balse ay ku inkireen sida uu tilmaamay maruu la hadlayay idaacadda b b c da arrintaas waa jirtaa saddex casho oo soo dhaafiyey saddex qof oo rag ah oo maaragta weliba soomaalin loo malaynayo jinsiyad ahaan ayaa mayilkooda lagu arkay muraanka meel oo bartamaha ah waddanka kenya ah saddexda ay ahayd mid ehelkiis ayaa heleen waa la aasay nairobi aa lagu aasay labada kale weli waxay yeelaan muraanka isaalka yeelaan waxaan aan xaqiiqaan u haynaa sidii dadka kale loo dhamaynayo oo kalaas inay yihiin ehelada ay dadkii ka maqan yihiin aan hadda aan aruurin haynaa ayaga iyo maaragta furada warbaahinta idaacadaha iyo furadan oo human rights ka hadna insha allah ismiinta dowlayna inaan tagno oo soo aadno oo arrintii ideed ay maaragta dadweynaha inala arkaan horduci jirta kenya ayaa inta badani lagu eedeeyaa inay geysato tacadiyo kasoo horjeeda xuquuqul insaanka oo ay kula kacdo bulshada kale ee ku dhaqan gudaha waddankaasi waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli sidoo kale ay jiraan eedeymo dhowr oo muddooyinkii lasoo dhaafay loo jeedinayay dowladda kenya madaxweynaha maamulka maamulka galmudugga cabdikariin xuseen guleeda ayaa maamulku meelgaara ka hirgeliyey deegaanka galinsoor ee ka tirsan gobolka mudug waxaana la sheegayaa haatan in maamulkan uu noqonayo mid ka mid a maamulada ka jira deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo maamulkan ujeedka loo dhisa ayaa waxa uu yahay sida uu isugu keeni lahaa bulshada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada galinsoor dib u heshiisiin oo u dhexdhigi lahaa waxaana cabdikariin xuseen guuleed uu tilmaamay inay wadaan dadaallo ku aadan sidii la isugu keeni lahaa bulshada gobolada dhexe ee maamulka ama dowlad goboleedka galmudug hoos yimaada waxaana cabdikariin xuseen guuleed haatan socdaallo u ku maraya qaybo ka mid a deegaanada maamulkiisa uu ka arrimiyo hadalladan cabdikariin xuseen guuleed iyo magacaabistiisa waxay imaanayaan xilli sidoo kale mucaarado xoogan uu kala kulmayo culamaa udiinka ahlusunna wal jameeca garab ka mid ah kuwaasoo maleeshiyaad taabacsan haatan ay gacanta ku hayaan qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo ugu dambeynna wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada tahraan si uu kaga qayb qaato dib u furka safaaradda waddanka ingiriiska uu ku lahaa magaalada tahraan ee dalkaasi iiraan idan dhinaca kalena waxaa lagu wadaa in safaaraddii iiraan laga furo magaalada london ee xarunta waddanka ingiriiska ayadoona arrintan ay noqonayso mid dib loogu soo celinayo iskaashigii labada dhinac ee u dhexeeyey kaa oo go-ay kal hore ka gadaal markii safaaradda ingiriiska ee ku taalay tahraan ay dibadbaxyo si xooga ku galeen kuwaas oo ka soo horjeeday xanibaadda ama xayiraaddii dowladda ingiriiska ee kusoo rogtay waddanka iiraan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigu maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu